Gudoomiyaha degmada Kansax Dheere ee gobolka Bay Aadan Abdi Qoqane oo la hadlayay idaacadda Mustaqbal xafiis wareedkeeda magaalada Baydhabo ayaa waxa uu sheegay in degmada Kansax Dheere haatan ay ku guuleysatay in loo tababaro ciidamo booliis ah si ay uga qayb qaataan nabadgelyada degmada iyo deegaanada kale ee degmadaasi hoos yimaada. Gudoomiyaha waxa uu sheegay in arrintaasi ay ka wada hadleen Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Wasaaradda Amniga Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayna soo dhoweeyeen arrintaasi. Tababarka ciidanka booliiskana ay bilaabatay.
Tababarkan ka dibna waa xaqiiq waa runtaa macnaha waa ka wada hadalnay saraakiisha ciidanka iyo wasaaradda arrimaha gudaha insha allahu tacaala waxaanu ku kalsoonahay ilaahay idinkii xilliyada uu dhow uu macquulsan insha allahu in ciidan la geyn doono haddii alla yidhaha maamula la sameynaa maamulkaas ka qayb aan ahay dadka sameeyey dee mas-uuliyiintiisiina xididooyinkaa naga dhexeeya oo wanaagsan oo macnaha mas-uuliyadeed in badan macnaha maamula waxaa xiliyo badan wada xidhiirnay mas-uuliyiin kala duwan oo wasaaradaha kala duwan ee dowlad goboleedka ka mid ah especially wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha arrimahaas aan ka wada hadalnay si toos ugu khuseeya insha allahu tacaala degmada waxaan u joognaa anu wakiilkii degmadaan nahay wax shidaalka ma jiraan Dhinaca kale, gudoomiyaha waxa uu wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka koonfur galbeed uu ka codsaday in lagu dadaalo sidii loo furi lahaa wadooyinka soo gala degmada Kansax Dheere iyo deegaanada kale ee ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya si ay u fududaato isu socodka gaadiidka.
in loo furo oo macnaha isu socodkii bulshada iyo gaadiidkii macnaha loo helo access si bulshada ay u noqoto mid macnaha qabitaankeeda ku adeegata taasaan ka codsanaynaa waana ku rajo weynahay insha allahu tacaala waxay daawo wadahadal iyo laayinka way jiraan istisaala hadda aan shaksi kastana ugu kalsoonaan karana way ka muuqdaan macnaha xukuumadda cusub ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya Tan iyo intii la qabtay degmada Kansax Dheere ee gobolka Bay ma jirin ciidamo booliis oo degmadaasi ka howlgala. Maxamed Aadan, Idaacadda Mustaqbal, Baydhabo.